Dr Muuse Cabdi Garas oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha nadaafaddoodu hooseyso si loo helo bulsho caafimaad qabta.
waxaan bulshada ugu baaqaya ama saakaan doonaya inaan codkayga ku gaarsiiyo ee, nadaafad darrada waxyaabaha ee, dhibaatooyinka ay keensato in ay u badan tahay meelaha hadda biyaha ay aada u fariisteen wasaqda taalo ee dadku badi ay weli ku ganacsanayaan waxaan ugu baaqaya bulshada inay feejignaan dheeri ah muujiso oo biyaha siita wasaqday ku kor ganacsanayaan bakteriya ka buuxdo waa wasaq biyo ahaan bay ayaga u arkaan laakiin biyaha d- hawada soo marta ee dadku ay neefsanayaan ay jiidayaan waxay keenaysaa cudurro fara badan waxaan markaa u baaqaya bulshada in nadaafadda lagu dadaalo meelaha biyo fadhiga ahna laga dheeraado ku kor ganacsigooda iyo maaragtay ee, iska ag fadhigooda Ee, intaa waxaan ku darayaa waxaa hadda aada u dhashay ee, daksi fara badan ba magaalada hadda aada uga kacay weliba ay usii darantahay meelaha kawaanada waxaan markaa bulshada ugu baaqaya magaalada waxaa ku dhex jira shuban shubankaasoo badi uu keenayo s- sabab u ah taksigan faraha badan ee kacay Ee, bulshada dhammaan reer dhobley iyo maamulkaba waxaan ugu baaqaya iyo waxgaradka iyo culimmadaba in arintaasita iyada ah lagu baraarugo oo magaalada nadaafadeeda wax laga qabto haddii aan wax laga qaban waxaa dhici kara inuu dilaaco xanuun kolera ah kolera inuu magaalada ka dhaco hadda waxaa socda shuban laakiin ma aha kolera laakiin haddii ay sidan kusii socoto waxaa dhici kara in kolera uu magaalada ka dilaaco maahan markii ugu horreysay oo dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dhoble ay ka hadlaan arrimaha la xiriira caafimaadka.